bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb اlعaalamiin slى اllه وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih aجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى baabu ma yuqaalu bacda اlwuضuء baabu bayaani ma kii cadayntiisii buu baab yahay yuqaalu la dhahayo bacda alwuduu'i weysada kadib qaala xadaanaa jacfar bnu muxamed bni cimraan athaclabiyu wahuwa saduuqun akhraja xadiidahu atirmidiyu wabnu maaja athaclabiyu alkuufiyu qaala xadaanaa zayd bnu xubaabin can mucaawiyata bni saalixin wahuwa mucaawiyat bnu saalix bni xudayr saduuqun lahu awhaam akhraja xadiidahu albukhaariyu fi juzi lqira'a wa muslim walrbaca can rabiicata bni yaziid addimashqiy wahuwa hiqat caabid akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can abi idriis alkhawlaaniyi wahuwa caa'id bnu camrin wa abi cuhmaan wahuwa abu cuhmaan annahdi cabduraxmaan ibni mul ayaa la yihahda cabduraxmaan ibni mul miim iyo laam can cumara bni اlkhaaab qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi man tawada'a qofkii weyse qaato fa axsana alwuduu'a weysada hagaajiyo uma qaala yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutaطahiriin sidaa qofkii yidhaa futixat lahu waxaa loo furaa amaaniyatu abwaabin sideed irdood min aljannati jannada xaggeeda looga furaa yadkhulu min ayihaa shaaa wuu galayaa middeedii ou doono qaala wafi lbaabi can anasi wacuqbata bni caamirin qaala alimaamu abu ciisa xadiidu cumar marka xadiidkan hadda wuxuu jamcinayaa laba shay wayse qaadkii man tawada'a faaxsana alwuduu'a dahaaradii xisiga ahayd xubnihii waa la dhaqayaa dahaaro xisiya meeshaas ku jirta dahaaradii qalbigana waa ku jirtaa oo ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu towxiidkaas dahaaro oo qalbi waay marka dahaaradii qalbiga iyo dahaaradii badanka labadaa lagu jamcinaa weyse qaadka fadli aad u weyn waay marka qaala alimaamu abu ciisa xadiidu cumara qad khuulifa xadiidka cumar waa la khilaafay qad khuulifa zayd bnu xubaabin zayd bnu xubaab waa la khilaafay fii hada alxadiidi xadiidkan waa lagu khilaafay oo zayd bnu xubaab yuu ka warinaa mucaawiyatu bnu saalix waa lagu khilaafay rawaa cabdullaahi bnu saalix wagayruhu wuxuu wariyey can mucaawiyata bni saalixin can rabiicata bni yaziida can abi idriis can cuqbata bni caamirin can cumara marka zayd bnu xubaab isaga wuxuu yidhi can abi idriis wa abi cuhmaan can cumar cuqba ma sheegin raggan kale marka cabdullahi bnu saalix iyo keyrkiisna cuqbay kusoo dareen meesha cuqbatu bnu caamir wa can rabiicata can abi cuhmaan can jubayr bni nufayr can cumar dariiqan kalena marka rabiica looga warinayo waxaa ku jira isagana abi cumaanka abi cumaan min dariiqi abi cumaan iyagoo ka warinayo ayaa abi cumaan sheekhiisa jubayr bnu nufayr waay zayd bnu xubaab laakiin shaykhu abi cumaan cumarow toos u ahaa wahada xadiiun xadiid weeyaan fii isnaadihi isnaadkiisa diraabun idiraab baa ku sugan iskhilkhilaaf walaa yaصixu can الnabiy sal ا l slama nabiga xaggiisana ansixi maayo fii hada اlbaabi baabkan kabiiru shayin wax weyn wax saa u weyn kama ansaxayaanu yidhi baabkan laakiin khulaasadu waxaa weeyaan riwaayada muslim idiraabka waa ka nabad gashay xadiidka muslimaa wariyey min xadiidi cumar idiraabkan iyo khilaafkanna male iyada riwaayada muslim riwaayada muslim laakiin allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutadahiriin male iyada ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh bis marka riwaayadaas muslim waa ka nabad gashay idiraabka halkan tirmidi uu ku sheegay intan dambe allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutadahiriinna ibnu xajar shawaahid iyo waxbuu iskuiyo u keenay ayb nataa'ijul afkaarka wuxuu ku yidhi ibnu xajar nataa'ijul afkaarka waa kitaabka uu ku takhriijiyey ibnu xajar adkaarka nawowi isagoon dhammaystirin uu marka ka dhintay waqad khuulifa zayd bnu lxubaab warkan wuxuu ku yidhi qultu alikhtilaafu walkhaطأu min shaykhihi jacfar ibni muxamed qad atqana abu bakrin wacuhmaanu bna abi shaybata wagayruhuma cla riwaayatihi can zayd bni اlxubaab cala الsawaabi biihbaati cuqbata bni caamirin wa jubayr bni nufayr marka riwaayadaas uu xoojinaya isaga abu bakr bnu abi shayba cuhmaan bnu abi shayba iyaga cuqbatu bnu caamir waa sheegeen marka meeshaana marka si halkaasu ku tilmaamay talkhiisu lxabiirkana wuxuu yidhi riwaayada muslim iyada waa ka nabad gashay idiraabkan marka allahuma ajcalnii min atawaabiinadana shawaahid buu u keenay qaala muxamadun alimaamu lbukhaari abu idriisa lam yasmac min cumara shay-an abu idriisin alkhawlaani cumar waxba kama maqlin ayuu yidhi marka ayb oo meeshaas marka inqiaac baa ku jira laakiin abu idriis iyo abi cuhmaan baa riwaayada wada socda riwaayada dambe marka ibnu abi shayba iyo labada ibnu abi shayba ay warinayan abu bakar iyo cuhmaanna abu idriis cumar kama warinaya cuqbata bnu caamir uu ka warinaya marka riwaayada dhib male waa sax marka inqiaacaasi wax dhibaataa ma keenayo baabu lwuduui bilmuddi baabu bayaani xukmi lwuduui weysadii xukunkeeda caddayntiisiibu uu baab yahay bilmuddi lagu weyse qaato hal koombo qaala xadaanaa axmed bnu maniic wa huwa abu jacfar albagawiyu lasam hiqat xaafid akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita wa caliyu bnu xujrin wa huwa caliyu bnu xujrin isacdiyu waa soo marnay qaala xadaanaa ismaaciil bnu culaya soo marnay can abi rayxaanata ninkan magaciisa waxaa leeyahay cabdullaahi bnu maطar albasriyu saduuqun tagayara biakhrah akhraja xadiidahu muslim wa abu dawuud wtirmidiy wabnu maaja can safiinata safiina mowla rasuulillahi wa sal l slam marka safiina waxaa loogu bixiyey mar safar lagu jiray bou alaab aad u badan asxaabta u qaaday markaasaa la yidhi safiina markaa magacaasa u baxay can safiinata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga kaana yatawada'u wuxuu ahaa inuu ku weyse qaadanayay bilmuddi koombo wayaqtasilu waa ku qubaysanaya bisaaci afar ilaa shan koombo ayb qaala wafi lbaabi can caaishata wajaabirin wa anas bni maalik ayaa ku sugan xadiidtooda qaala alimaamu abu ciisa xadiidu safiinata xadiidun xasanun saxiix wa abu rayxaanata ismuhu cabdullaahi bnu matar wahaakada sidan oo kale ayaa ra'aa uu arkay bacdu ahli lcilmi ahlucilmiga qaarkood alwuduu'a bilmuddi in lagu weyse qaato hal koombo waalgusla bisaaci waxay arkeen in la qubaysto suus yacni afar koombo ama shan wa qaala shaaficiyu wa axmedu wa isxaaqu laysa macnaa hada alxadiidi xadiidkan macnihiisu maaha cala tawqiiti taxdiid yani xadiidku macnihiisu maaha koombo ka badan laguma weyse qaada karo afar ilaa shan koombo ka badan laguma qubaysan kara ma aha towqiit marka wuxuu ka wada taxdiid annahu laa yajuusu inuunan bannaanayn aktaru minhu wax isaga ka badan walaa aqalu minhu ka yarna inaynan bannaanayn maaha wa huwa qadru maa yakfii xadiidku wuxuu ka hadlayaa inta ku filan unbis qofku koombo waa ku filan tahay afar koombana qubays waa ugu filan tahay waa ka yaray karaa waxyarna waa ka badsa karaa ayb marka fiqigan xaggee laga soo bixiyey awalan kaana yatawada'u nebiga isagaa ku weyse qaada jiraa leeyihi nahyi kuma jiro ka badan laguma weyse qaadan kara ma la dhihin ka yarna laguma weyse qaadan kara lama dhihin wax nahyi ah iyo wax amara meeshaan lama socdaan ficilkii nebiga waa ficilka nebigana un waxaa laga qaataa un istixbaab marka uu mujarad yahay badanaa mushkiladu waxay ka timaadaa axaadiidta qofku sida uu u fahmo badanaa mushkilada meeshaas waa marka waxaa laysku dayaa weligaa fahamkaagu inuunan khilaafin qawaacidka ahlucilmiga iyo fahamka ahlucilmiga iyaga haddaad iska dabagasho waa badbaadaysaa qofka hadda waxaa laga yaabaa inuu ka fahmo xadiidkan halkoonba ka badan laguma weyse qaada karaa la yidhi mana la dhihin saasna nahyina ma yaalla meeshaan amarna ma yaalla waxaa uu yaalla rasuulku inuu ku weyse qaadan jira bis siiqadan marka amar ma keene nahyina ma keene usuululfiqigay rabtaa marka usuululfiqiga in daraaso lagu sameeyaa loo baahanaa marka siiqadan hal yufhamu minha alamru aw nahyu waana meesha ugu daran oo qaladaadka ugu badan oo ka imaada waxay tahay oo xagga diraayada qofka uga dhaco inuu fahmi waayo naskii haddaan usuul la baranina ma la fahmi karaa marka towqiit xadiidkan lagama qaadanayay dheheen macnihiisuna maaha baabu karaahiyati baabu karaahiyati alisraafi fi lwuduu xadgudubkiina cidda la nacay caddaynteediibu uu baab yahay fil wuduu'i weysada lagu xadgudbo dhexdeeda qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar abu bakr qaala xadaanaa abu daawuud wahuwa sulaymaan bnu daawuud aayaalisiyu abu daawuud aayaalisiy whuwa hiqat xaafidun halita fi axaadiia akhraja xadiidahu albuhaariyu tacliiqan wamuslim wlarbaca marka intaan bukhaariga maraynay sanad ahaan kuma soo arkin sanad mutasila abu daawuud iayaalisi maanaan ku arkin marka tacliiq unba uga soo saaraa caadi ugama soo saara musnad buuna leeyahay qaala xadaanaa khaarijatu bnu muscab wa huwa khaarijatu bnu muscab abulxajaaj asaraksiyu matruukun wa kaana yudalis akhraja xadiidahu atirmidiy wbnu maaja marka fiiri matruuk markuu yidhi maxaa laga wadaa matruugu waa ninka dacfigiisa lagu ijmaacay waay oon laysku khilaafay waa daran yahay marka waxaa kasii hooseeya mutaham waxaa kasii hooseeyo waxaa kasii hooseynayo marka wadaac iyo kadaab iyo haddii la yidhahdo qofka mutahamka laftirkiisu xadiidkiisu matruuk waa la dhahaa can yunusa bni cubaydin wahuwa yunus bni cubayd bni dinaar alcabdiyu hiqatun habtun faadilun waric akhraja xadiidahu asxaabu lkutub الsita can اlxasan wahuwa alxasan bnu abi اlxasan albasriyu abu saciid wa huwa hiqat yudalis can cutayi bni damrata الsacdiy wahuwa hiqat akhraja xadiidahu albukhariyu fi ladabi اlmufrad wاtirmidiyu wاnasaئiyu wbnu maaja can ubay bni kacbin can الnabiy sal ly slam qaal ina lilwuduءi weysaqaadka shayطaanan buu leeyahay shayطaan yuqaalu lahu la yidhaahdo alwalhaanu fataquu ka dhowrsada waswaasa almaa biyaha waswaaskooda iska ilaaliya xadiidkan marka waa daciif oo waxaa ku jiro khaarijat bnu muscab ninkaabaa ku jiro qaala wafi lbaabi can cabdillaahi bni cumar wacabdillaahi bni muqafalin qaala alimaamu abu ciisa xadiidu ubay bni kacbin xadiidu gariib walaysa isnaaduhu bilqawiyi isnaadkiisu ma xoog badno cinda ahli lxadiidi lianna maxaa yeele laa naclamu ma ogin axadan qof asnadahu isnaadiyey musnad ka dhigay hayra khaarijata maahan waqad ruwiya hada lxadiiduna waa la wariyey min gayri wajhin can ilxasani qowlahu warkaanna wujuuh badan waxaa lagu wariyey iyadoo ay tahay min qowli lxasan yani rasuulka in loo kor yeelaa ninkan baa la gooni noqday daciifka ah waa daciif marka qaala walaa yasixu fi hada albaabi can اnabiy sal l slama shay-un baabkanna nebiga xaggiisa wax ka ansaxaya ma leh wakhaarijatu laysa bilqawiyi cinda asxaabina khaarijana annaga agteenna ahlu xadiidka ma xoog badna ninkan wadacafahu bnu lmubaarak cabdullahi bnu lmubaarakna waa daciifiyey marka xadiidka ciladiisiina waa kuu sheegay de dabcan laakiin maxaa isu keenay marka tarjamada iyo waswaaska tarjamada haddaad fiirisaan waxay tahay karaahiyat اlisraafi fi اlwudu xadiidka lagu sheegayna waswaaskuu ku saabsan yahay maxaa isu keenayo waxaa isu keenayo waswaasku wuxuu keenayaa israaf biyo in lagu dheelo maanta dhan qofka uun oo wejiga biyo tiro badan ku dhaqo baaldi lugihiisa ku dhaqo oo wax israaf baa ka imaanaya xadiid abu daawuud oo warinayo saxiixana waa jiraa oo baabkan aad ugu oofsan karo waana midka ibnu muqafalo isagu hadda uu ishaaray cabdullahi ibnu muqafal baa wuxuu arkay wiilkiisa oo dhahayo allaahuma inii asaluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa alqasra alabyad sarta cad fi ljannati jannada fi acla ljannati oo jannada meesheeda kore ku taallo markaasuu yidhi war ilaahay janno weydiiso janno ilaahay weydiiso waxaan aad yacnii kusii xeel dheeraanayso sarcad iyo jannada dhexdeeda ku taalla iyo iska jooji ilaahay janno weydiiso naarna ka magan gal inii samictu rasuula allahi sal l slam yaquul wuxuu yidhi nebigaan maqlay oo dhahayo qoom waxaa imaan doono aakhiri zamaanka ku xadgudbo weysada dahaarada iyo ducada sayatii fi aakhiri zamani qowmun iyago markaa yusrifuuna fi ducaai wauhuur ow kamaa qaal marka ducadoo lagu xadgudbo iyo dahaaradii oo lagu xadgudbo iyo xadiidkaas ayaa reebayaba waana saxiix ayb baabu lwuduui likulli salaatin marka tirmidii laakiin kaa kama tegino waa ishaaray baabu lwuduui weyseqaadkii xukunkiisa caddayntiisiibu uu baab yahay likulli salaatin salaad kasta in loo weyse qaato salaad kasta ma loo weyse qaadanaa mase waa laysku dhowran karaa weysada weysadii aad salaadii hore ku tukatay tan kale lagu tukan karaa taasuu rabaa inuu ka hadlo asalkana arrintaa waxaa keenayo aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum ilaa aakhiri ilaaya waxaa la yidhi muminiinay haddaad salaad isu taagaysaan weyse qaata culimmadu marka waxay yidhaahdeen aayaddan daahirkeedaas ma aha waxaa laga wadaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati haddaad u istaagtaan salaad idaa aradtum lqiyaama ila salaati wa antum calaa gayri wuduu'in weysana aydnan qabin markaas faqsiluu amarka saas wa marka wa antum calaa gayri tahaaratin in lasoo qadara way taqdiirkeeda asal maaha aayadda daahirkeedana in salaad walba loo weyse qaadanaya ka muuqato sunnada in laysla imaado waay marka bal nebigu muxuu yeelay isaga sunnadii marka waa tana ilaa aayadda aayadda iyadu waxay tusa in salaad walba loo weyse qaato daahirkeeda taqdiirkan iyana daliilo u baahana marka ma lagaa yeelayo taqdiir iska socdo keligiis iska qallalan lianna alxadfa laysa biaslin taqdiirkaas marka maxaa u daliil noqonayo axaadiidtan hadda u keeni doono qaala xadaanaa moxamed bnu xumayd araasiyu moxamed bnu xumayd alraasiy casharka shalay uu ku jiray xaafidun daciif qaala xadaanaa salamat bnu lfadl wahuwa alabrash qaadi ray saduuq kahiir اlkhaطأi akhraja xadiiثahu abu dawuud wtirmidiyu wbnu maajah fi tafsir ibnu maaja wuxuu leeyay kitaab aan sunanka ahayn waa tafsir kitaabu tafsir tafsiirka marka qofka uga wariyo sunankana uga soo saarin faq oo uga dhigaa marka ramsigiisa waa faq fa iyo qaaf can moxamed bni isxaaq wahuwa almadaniyu moxamed bni isxaaq ibni yasaar muxuu ahaa saduuqun yudalis can xumaydin wahuwa xumayd bn abi xumayd alطawiil hiqat mudlis zaa'idat bnu qudaama wuxuu ku ceebeeyey ninkaasi shaqo dowlo inuu galay wacaabahu zaa'idatu lidukhuulihi fii shayin min fii shayin min amri اlumaraa wax yacnii dowladda iyo madaxda iyo ku tacalluqo ayuu galay taasuu ku ceebeeyey da sababtay ugu ceebaynayaanna waxay tahay tabica iyo laalaab iyo kama dhammaanayan xoogaa nin marka ahlu xadiida oo darajo weyn joogo xoogaa meeshaas inuu hoos usoo dega ma fiicno saasay u diidayan marka ibnu culayaba waa tii markii uu qaaliga noqday cabdullahi ibn mubaaraga abyaad usoo qoray wuxuu leeyahay yaa jaacila alcilmi lahu baaziyan yastaadu amwaala almasaakiini ayna riwaayaatuka fima madaa can ibni cawnin wabni siriini wuxuu leeyahay war ninka cilmigii baad ku ugaaranayo yiri cilmigii ilaahay ku baray wax lagu ugaartaa ka dhigatay nacam maalka agoonta iyo masaakiintaad ku ugaaranaysaa yiri nacam aawa yiri riwaayaadkaagii aad ka wari jirtay ibnu cawn iyo ibnu siriin iyo yani wuxuu leeyahay war diinkaaga isaga dhex jir isagaa khayr badane sidaas marka marka uu ku yidri oo hadalkaas yacnii warqaddii akhriyey ismaaciil ibnu culaya waa baxay jagadii buu iska casilay marka qaalinimadii qaalinimadii ayuu ka tegay waa iska casilay haaruunurashiidu u geeyey istiqaaladii markaasuu haaruunurashiid wuxuu yidhi cabdullahi ibn mubaarak dadkii baadba naga fasaadinay yiri adiga nacam ummaddii shaqay lahayd adaa hortaagan oo diidaayo ibnulmubaaragna de wuxuu diidayaa nin sida ibnu culay oo kale ah oo meel kale ummadda ka anfici karo howl dowlo iyo in lagu mashquuliya nacam qofku marka hadduu ummaddii mufti u noqon karo yacnii meelo badan uu ka anfici karo marka meel uu ku dhib mudanaayo cilmigiisiina aan looga qaadanaynin maahan marka inuu aado ayb waayahay marka ninkan xumayd aawiil waa zaa'idatu bnu qudaama wuxuu ku ceebeeyey arrinkaas maata wahuwa qaa'imun yusalli ninka adda nin dheeldheela maaha isagana wuxuu dhintay isaga oo salaad u taaganoo tukanayaa nafta ka baxday xumayd aawiil akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita xumayd aawiil waxaa loogu bixiyey deris dheer buu lahaa deriskiisaa nin aad u dheer ahaa isagana ma dheerayno nin gaabano ahaa marka xumayd aawiil marka waa laqab sida soo degdegayo ka duwan inuu dheer yahaad moodaysaa laakiin ma dheera isaga way badan yihiin marka dadka sidaas oo kale loogu magac bixiyo waayahay can anasin ana nabiya sal l slama kaana yatawadau likulli salaatin buu weyse qaadan jiray daahiran ow hayra daahirin weyse qabo ama yaanu weyse qabin waxaa laga qaadanaa marka meeshaasi in qofku u weyse qaadan karo isagoo weyse qabo inuu weysadii ku celin karo ayaa laga qaadanaa meeshaas marka qaala waxa uu yidhi qultu lianasin anas baan waxaan ku idhi fakayfa sideed kuntum ahaydeen tasnacuuna inaad samaynaysaan antum idinku idinka sideebaad samayn jirteen qaala waxa uu yidhi kunnaa natawada'u waa weyse qaadan jirnay wuduu'an weyso waaxidan oo hal ah hal weyso ayaan annaga salaadda ku wada tukan jirnay qaybtan kalena waxaa laga qaadanayaa maadaama nebiga u qiray oo uusan ka celinin hal weyse in lagu tukan karo dhowr salaad qaybka horena waxaa laga qaadanaa tajdiid weysada in la cusboonaysiin karo qaala alimaamu abu ciisa xadiiu anasin xadiiun xasanun hariib xadiidka anas marka waa xadiid xasano hariib wاlmashhuuru cinda ahli اlxadiidi xadiidu camr bni caamir can anas riwaayada xumayd waxaa ka mashhuursan camr bnu caamir can anas waqad kaana bacdu ahli اlcilmi ahlucilmiga qaarkood waxay ahaayeen yaraa yaraa inuu arkaayo alwuduu'a weyse likulli salaatin loo weyse qaato istixbaaban sunanimay u arkaayeen ahlucilmiga marka salaad walba in loo weyse qaato weysada la cusboonaysiyo sunnay u arkaan laa cala alwujuubi waajibnimo maya qaala marka riwaayadii camru bnu caamiru keena hadda marka qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wa huwa alqataan cabduraxmaan bnu mahdiy qaala xadaanaa sufyaan bnu saciid kee waa kan thawri w sufyaan bnu saciid athawri can camri bni caamir waa ninkii uu sheegaya camr bnu caamir alansaariyu alkuufiyu hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita qaala samictu anas bna malikin yaquulu kaana nabiyu sal l slam nabigu wuxuu ahaa yatawada'u inuu weyse qaadan jiray cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda qultu waxaan idhi fa antum idinku maa kuntum tasnacuun maxaa samayn jirteen qaala wuxuu yidhi anas kunnaa nusalli salawaati annagu salaadaha waxaan ku tukan jirnay kullahaa dhammaanteed biwuduu'in waaxidin hal weyso hadaysan naga jebin maa lam nuxdit haddii aan aynan weysada naga jebin hal weyso ayaan dhowr salaad ku tukan jirnay haddaynan naga jebin weysadaas kan baa marka xadiidu xumayd iyo xadiidu camr bni caamir camr bnu caamirkiisa mashhuursan qaala alimaamu abu ciisa hada xadiiun xasanu saxiix ayb bacd nusq hada xadiiun saxiix unbaa ku yaala mabuucada oo sheekh axmed shaakir waxaa ku taalla iyadaw xadiiu xumayd can anas xadiiun jayidu gariibu xasan laakiin makhduudkii kuma soo aroorin warkaas qaala marka lanna dabcada oo axmed shaakir waa boolaaq qaala xadaanaa ayb waqad ruwiya fi xadiiin can ibni cumara can nabiy sal l slam waxaa looga wariyay anahu qaala inuu yidhi man tawada'a calaa tuhrin qofkii weyse qaato isagoo dahaaro qabo weyse qabo weyseqaad korkiis yani weyso korkeed qofkii ku weysaysto kataba allaahu lahu alla wuxuu ugu qoraa bihi weysadaa darteed cashra xasanaatin toban xasana rawaa hada alxadiida waxaa wariyay alifriiqiyu ifriiqigu yaa waay marka cabduraxmaan ibnu ziyaad bni ancum alifriiqiyu iif can abi uayf abu quطayf isaguna waa majhuulu min ahaaliث akhraja xadiiثa abu dawuud watirmidiy wbnu maaja can ibni cumara can الnabiy sal اه l slam marka xadiidkan nin majhuula iyo nin daciifa ku jiraan qaala xadaanaa bidalika alxuseyn bnu xurayf xadiikii marka keenaa sanadkiisa awal waqad ruwiya lou yidhi soo maaha sanadkii waa ka qala xadaanaa bidalika alxuseyn bnu xurayth almarwasiyu wa huwa alkhusaaciyu mowlaahum abu camaar almarwasiyu hiqatu akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim abu dawuud wtirmidiyu wanasaa-iyu qaala xadaanaa moxamed bnu yaziid alwaasitiyu wahuwa alkilaaciyu hiqatu habtun akhraja xadiidahu abu dawuud wtirmidiyu wanasaa-iyu can lfriiqiyi wahuwa isnaadun daciif can ilifriiqiyi kadib marka maxay tahay ifriiqigii u ka warina can abi quayf can ibni cumar horaa lagugu sheegay qaala caliyun caligan waa ali bnu madini caliy bn cabdillahi almadini qaala caliyun qaala yaxya bnu saciidin alqaطaan dukira lihishaam bni curwata hada alxadiidu ayaa loo sheegay faqaala wuxuu yidhi hada isnaadu mashriqiyun isnaadkan waa isnaad mashriq xaggeeda ka ahaaday axmed shaakir isagu wuxuu yidhi warkan war la fahmi kara ma aha wa huwa kalaamun hayru mafhuumin lianna mashriqi ifriiqigu ma isagaa mashriqi ah waa maqribi whuwa kalaamu غayru mafhuumi ila in kana yuriidu ana alxadiiثa macruufu cindahu allahuma in laga wada maana xadiidkan reer mashriqa yaqaano laakiin sanadka dad maqaariba ku jiraan oo ifriiqigaba uu ka mid yahay baabu ma jaءa anahu yusali الصalawaati bwuduءi waaxid baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baabyahay jaa yimid anahu yusali salawaati salaaduhu tukanayaa biwuduu'in waaxidin hal weyso ayuu ku tukanaa salaadaha ayb tii hore markaa waa ku jirtay laakiin taqriiray ahayd sunno oo taqriiriye ahayd hadda sunna ficliyu rabaa inuu keeno qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy can sufyaana can calqamata bni marhad whuwa iqat akhraja xadiidahu asxaabu kutub sita can sulaymaana bni burayda wahuwa sulaymaan bnu buraydat almarwasiyu qaadiha qaadi marwa ayuu ahaa iqat akhraja xadiidahu muslim wlarbaca can abiihi waa buraydat bnu lxusayb alslamiyu aلصaxaabiyu qaala kaana anabiyu sal ly slam nebigu wuxuu aha yatawadau inuu weyse qaadan jiray likulli salaatin salaad kasto falamaa kaana caamulfatxi markii caamulfatxi la gaaray salla salawaati salaadihii buu tukaday kullahaa dhammaantood biwuduu'in waaxidin hal weyse qaaduu ku tukaday wamasaxa calaa khufayhina waa masaxday faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi inaka facalta waxaad samaysay shay-an wax lam takun facaltahu wax aadan samayn jirin ayaad samaysay qaala camdan facaltuhu kas baan u sameeyey marka xadiidkan waxaa laga qaadanaa ficilkii nebiga in weysada laysku dhowran karo inay ficilkii nebiga laga keenay marka waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa saxaabada dadaalkooda wixii ay cusub oo ay nebiga ka arkaan waa weydiin jireen ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa weysada in la tajdiidiyaa inay sunno tahay waxaana laga qaadanaa marka nebigu hal maruu sameeyey waa kan dhowr salaadood inuu hal weyse ku tukaday ma badnayn waxaa ka badnayd salaad kasta inuu u weyse qaadan jiraa ka badnayd leanna cumar wuxuu yidhi wax aadan samayn jirinaa samaysay intii cumar uu nebiga la jiray kuma arag markaas uun ku arkay markaa qofka inuu weysada iska jadiidiyaa waa fiican tahay qala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix warawaa hada alxadiida waxaa wariyey caliy bnu qaadim caliy bnu qaadim marka waa saduuqun yatashayac akhraja xadiidahu abu dawuud wاtirmidiyu wاnasaa'iyu fi lkhasaais nasaa-i wuxuu leeyahy kitaab layraa khasaa'isu caliy wix uu ku wariyo ninkii meeshaas ku jiro oo aan ku jirin sunan lkubraha iyo mujtabaha aan ku jirin can sufyaan athawriy wazaada fiihi wuxuu ku daray tawadaa maratan maratan ziyaadadaasuu ku daray qaala warawaa sufyaan thawriyu hada alxadiida ayضa can muxaarib bni dihaar can sulaymaan bni burayda ana nabiya sal l slam kaana yatawadau likuli salaatin warawaahu wakiicuna waa wariye can sufyaana can muxaaribin can sulaymaana bni buraydata can abiihi kii hore marka can sulaymaana bni buraydata ana nabiya suuradaas maxay tahay waa mursal lanna sulaymaan waa taabici ana nabiya waa mursal wakiic mursal ahaan uu weriye ee yacni sufyaan thawri riwaayadan midaan atan hore waa mursala wa rawaahu wakiicun can sufyaan can muxaaribin can sulaymaana bni buraydata can abiihi can abiihi can nabiyi sal l slam waay marka maxay noqonaya markaas mutasil warawaa cabduraxmaan bnu mahdiy wagayruhu can sufyaan can muxaarib bni dihaar can sulaymaana bni buraydata can اnabiy sal l slama mursalan wa hada asaxu min xadiidi wakiic midkan mursalkaana xadiidka wakiic ka asaxnimo badan lanna wakiic isaga waa isnaadiyey meeshan waxaa iskhilaafay waa ikhtilaafun fi lwasli walirsaal weeyaan marka markiiba lama dhahaayo ziyaadatu hiqa maqbuula wasligaa sax ama lala soo boodaayo mararka qaar irsaalkaa sax noqon karo qaala walcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi marka shaqo badan buu tirmidi uu soo gaabiyey warkan dhan oo xadiidka uu xukumaayo oo rijaasha uu ka hadlaayo khilaafka uu ka hadlaayo iyo wax meel kale aan u raadi lahaynba isaga noo soo koobay qaala wlcamalu calaa hada camalku sidaan buu ahaaday cinda ahli lcilmi anahu yusali salawaati buu tukanayaa biwuduu'in waaxid hal weyso maa lam yuxdit haddaanu weysada ka jebin unan xadain wa kaana bacduhum qaarkoodna yatawada'u likulli salaatin waa u weyse qaadan jiray istixbaaban cala wajhi listixbaab wairaadat alfadli iyo fadli doonideed qaala wayurwa can lifriqiyi can abi qutayf can ibni cumar can nabiy sal l slam qaala man tawada'a calaa duhrin kataba allahu lahu bihi cashra xasanaatin wahada isnaadu daciif soo marna qaala wafi lbaabi can jaabir bni cabdillahi ana nabiya sal l slam sala duhra walcasra biwuduu'in waaxid ayuu ku tukaday xadiidka soo socda waay ayb xadiid imaan doono raqamkiisu siddeetan noogu imaan doono ayaa xadiidu jaabir oo ku jiraa marka wafi lbaabi can jaabirin axaadiidta uu dhahayo wafi lbaabi tirmidi marka wou keenaa mararka qaar waxaa dhici karta inuu iyagoo musnadaa keeno qaala baabun fii wuduu'i alrajuli waalmar'ati min inaa'in waaxid ninka iyo haweenayda weysadooda caddaynteediibuu u baab yahay min inaa'in waaxidin hal weel ay ka weyse qaataan ninkii iyo xaaskiisii inay weel ka wada weyse qaataan hal mar haddee hal mar aynan ahaynay isu daba maraan isaga ka hadli doona hadda waa hal mar tarjamadan marka waa mar un hal mar macnaha waxaa hal waqti ayaa kanna u weyse qaadanaa iyadana ay weysaysaneen qaala xadaana bnu abi cumar wahuwa moxamed bnu yaxya bni abi cumar alcadaniyu naziilu maka raawiyatu sufyaana bni cuyayna qaala xadaana sufyaan bnu cuyayna can camri bni dinaar huwa camru bnu dinaar almakiyu hiqat habtun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can abi shacthaa jaabir bnu zayd ayaa la yidhaha abu shacthaa jaabir bnu zayd wahuwa hiqatun faqiihun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can ibni cabaasin qaala xadaatnii maymuunatu maymuuna maxay u tahay ibnu cabaas ya habaryaaray u tahay ibnu cabaas hooyadiis maxaa la dhihi jiri lubaaba lubaabatu bint اlxaari maymuunatu bint اlxaari habareertiisu qaalat waxay tidhi kuntu aqtasilu waxaan ahaa inaan qubaysanayo ana aniga iyo warasuulu llahi sal l slam rasuulka min inaa'in waaxidin hal weel min aljanaabati baan ka mayranayni janaabaanna ka qubaysanayni hada qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix xadiidkan muslim baa wariyey laakiin bacd اla'ima cilay u yeeleen cilladana waxay ka imaanaya camru bnu dinaar camru bnu dinaar baa mar ka shakiyey shaki buu la imaaday oo wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa inuu yani hebel inuu yahay shaki buu muujiyey marka shakigaas xoogaa de dabdi dabdi la-aanuu tusaa xoogaa marka xadiidku way dureen waxay ku dureen shakigaas camru bnu dinaar ka yimid xaggiisa wa huwa qowlu caamati اlfuqahaa weeyaan alaa ba'sa dhib male an yaktasila arajulu qofku inuu qubaysto ninka iyo walmaratu naagta min inaa'in waaxidin hal weel inay ka qubaystaan labadooda xadiidka caaishaaba aad usii tusaaya qaala wafi lbaabi can caliyin wacaaishata waanasin waummi haani waummi subayata waummi salamata wabni cumar waabu shacthaa ismuhu jaabir bnu zayd marka caaisha xadiidkeeda atoo ah anigay nebiga weel baan ka wada weyse qaadan jiray yudca alfaraq biyaha waa dardarsan jirna mararka qaar waxaan dhahaya dacnii dacnii ii dhaaf ii dhaaf hayga boobin hal meel marka inay ku wada weyse qaataanna waa kaas xadiidka ibnu cumarna waxaan filaa kii bukhaari inuu yahay oo kaana arijaalu wاnnisaau yatawada'uuna jamiican marka waa bannaan tahay taasi dhib ma leh baabu karaahiyati fadli tahuuri اlmar'ati naagta biyaha ay ku dahaaro qaadatay ay soo reebtay hambadeeda nicidda la nacay caddaynteediibuu u baab yahay haweeney baa biyo waxay kaga mayratay janaabo ama xayd waxbay kasooay soo reebtay intaas ay soo reebtay qofku ma isticmaali karaa karaaha ku jirtuu leeyahay qala xadaana maxmuud bnu haylaan huwa almarwasiyu qala xadaana wakiicun wahuwa bnu ljaraax alru'aasiyu can sufyaana huwa athawriyu can sulaymaan ataymiy magaciisa sulaymaan bnu man sulaymaan bnu irkhan ataymi sulaymaan bnu bilaal waa madani isaga can abi xaajibin abu xaajib magaciisa waxaa la yidhaha sawaadat bnu caasim alcambariyu saduuqun akhraja xadiidahu asxaabu sunani اlarbaca can rajuli min bani gifaarin qaala ninkaa marka reer bani gifaar waa saxaabi marka mu ibhaamka saxaabigu dhib ma laha qaala nahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu reebay can fadli tahuuri lmar'ati naagta biyihii ay ku dahaaro qaadatay hambadeeda nebigu waa reebay in lagu weyse qaato ama lagu dahaaro qaato qaala wafi lbaabi can cabdillaahi bni sarjas sarjis qaala wakariha bacdu lfuqahaai fuqahada qaarkood way kahdeen fadla tahuuri lmar'ati naagta biyaha ay ku dahaaro qaadatay wixii ka soo haro in dahaaro loo isticmaalaa way kahdeen wa huwa qowlu axmeda wa isxaaq weeyaan karihaa waxay kahdeen fadla tahuurihaa walam yarayaa maynan u arkin bifadli su'rihaa hambadeeda biyaha ay cabto ama si kale u isticmaasho in dahaaro aanay u isticmaalin ee ay soo reebtay ba'san dhib uma arkin xadiidkaanay fiirinayeen marka eegan qala xadaana mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar wamaxmuud bnu haylaan qaala xadaana abu dawuud wahuwa طayaalisiyu sulaymaan bnu dawuud can shucbata can caasimin qaala samictu abaa xaajib yuxadiu can اlxakm bni camrin اlgifaariy ana nabiya sal l slam nabiga nahaa an yatawadaa rajulu nebigu waxau reebay qofku inuu weyse qaato bifadli tahuuri lmar'ati aw qaala bisu'rihaa ninka wuxuu ka reebay naagta biyaha ay hambaysay biyahay ku dahaaro qaadatay hambadooda in lagu weyse qaato aw qaala bisu'rihaa amase waxa uu yidhi bisu'rihaa hambadeedana hambadana dabcan waxaa laga wadaa biyihii ay soo hambaysay dahaaro ay ka soo hambaysay qaala alimaam abu ciisa hada xadiiun xasan ayaa abu ciisa hadduu xadiiun xasan yiraa muxuu ka wada hadlay ligayrihi oo ka wada duruq badan oo ku yimid waa la jamciyey baa marka qaala wa abu xaajibin ismuhu sawaadat bnu caasim wa qaala moxamed bnu bashaar fii xadiidihi nahaa rasuulu llahi sal l slam an yatawada'a rajulu bifadli tahuuri lmar'ati ayuu reebay walam yashuka fiihi moxamed bnu bashaar aw qaala bisu'rihaa ma dhihin asaga moxamed bnu bashaar waxaa moodaa marka riwaayadii hore ow qaala bisu'ri haada lafdigii maxmuud bnu khaylaan wey amaa maxamed bnu bashaar isaga shaki ma muujinin baabka kale aan akrino fiqiga xadiidka markaasaan ka hadlayna baabu ruksati fi dalika baabu bayaani ruksati ruksadii caddaynteediibu u baab yahay fii dalika arrinkaagaas ku saabsan ayb fii dalika marka xaggee u laabane fadlu tahuuri lmara waa la reebay soo maaha fadlu tahuuri lmara in lagu weyse qaadan karo hadda kuu sheega xadiidka qaala xadaanaa qutaybatu wahuwa bnu saciid qaala xadaanaa abulaxwas magaciis salaamu bnu sulaym can simaaki bni xarbin can cikrima markaa simaak can cikrima waa la haystaa riwaayadaas waxaa la yidhaha simaak can cikrima isaga simaak waa hiqatun fii nafsihi wa xadiiduhu can cikrimata fiihi diraab cikrima markuu ka warinayo idiraab baa ku jiro hadda cikrimaba ka warinay can ibni cabaasin qaala iqtasala bacdu aswaaji nabiy sal ll ly slam nabiga xaasaskiisa qaar ka mida qubaysteen fii jafnatin baaf ama xeero ayay ka qubaysteen ku qubaysteen faaraada rasuulu lahi sal slam nabiga fii jafnatin manaa min jafnatin faaraada rasuulu lahi sal slam nabiga waxau doonaa an yatawadaa minhu inuu ka weyse qaato biyihii ay reebeen inuu ku weyse qaato faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah inii kuntu junuban anigu waxaan ahaa mid junub ayaan ahaa yacnii biyahan janaaban kaga mayrtay faqaala wuxuu yidhi ina almaaa laa yujnibu ina almaaa biyuhu laa yujnibu waxba ma janaabeeyaan laa yajnub ma janaaboodaan biyuhu ayaga janaaba kuma dhacdo dhiba male waa markaayb iyada in la godaa waa bannaan tahay nuunka la hoos dhigo yujnib min ajnaba laga keenay marka afcala waa yufcilu waxaa kaloo iyadana bannaan iyada in la kor dhigo nuunkana la godo la yidhaahdo in almaa laa yajnub januba laga baxsho marka macnuhuna waxaa weeyaan uun biyuhu janaabo ma noqdaan iyagu qof junuba inuu ku mayrtay oo ku qubaystay biyuhu janaabo uma noqdaan iyaga dahaarada ugama baxaan qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasanu saxiix wa huwa qw marka duruub kale waxyaabo badan baa jiraan kulley qaala wahuwa qowlu sufyaan athawriy wa maalikin washaaficiy qowlku sufyaan iyo maalik iyo shaaficina waxay ku tageen in lagu weyse qaadan karo see loo jamcinaa marka baabkii horey baabkan marbaabkanna ruqsa ka muuqata ka kalena nahy ibnu xajar buluuqulmaraamka xadiid alxakam alghifaari buu keenay yani can rajulin saxiba anabiya sal l slam uu yidhi kadib haddana wuxuu keenay xadiid ibni cabaas kadib wuxuu keenay haddana kan kan waxaan filayaa inuu yidhi saxaaba ibnu khuseyma marka axaadiidta waxaa loo jamcinaa nahyiga in lagu xambaaro nahyu tanziih ruqsadana in lagu xambaaro jawaas waa lagu weyse qaadan karaa waa bannaan tahay laakiin waa laga fiican yahay dariiqo kaloo loo jamciyaa jiro nahyigu waa hadday biyaha doorsoomaan xoogaa taqayur iyo uu ku dhacay waay biyihii ibaaxaduna waxay tahay haddii aan taqayur dhicin w biyihii haddii markaa dabcan haweentii markay ku mayratay biyihii waxoogaa isbedeleen timihii waxbaa gaar yacni galgalay mustacmalay saasoo kale ku noqdeen meelbaa ay ku urursameen nahyigu kaas ibaaxadan ruqsaduna waxay tahay waa hadday weelkii biyaha kasoo qaqaadatay ka darsatay biyihii iyada ka haro waa lagu dahaaro qaadan karaa dhib male ibnu xajar adu saasuu tawjiihiyey ayb bacdi alaimana waa axaadiistan waxay yidhaahdeen waa ibdiraab oo kale ka dhigeen banaan baxti fiicanuu ibnu xajar fatxiga uu ku leeyahay isaga u laabta ayb qaala alimaam abu ciisa baabu maa jaaa ana almaaa laa yunajisuhu shayun baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaaa ku yimid ana almaaa biyuhu laa yunajisuhu shayun waxba ma najaaseeyaan qaala xadaanaa hanaadun huwa bnu sariy walxasanu bnu caliyin alkhalaalu huwa alxasanu bnu caliyin alkhalaal hiqat xaafid lahu tasaaniif akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslim waabu daawuud watirmidi wabnu maaja wغayru waaxidin iyo mid wax ka badan qaaluu xadaanaa abu usama abu usama waa xamaad bnu usama hiqat habtun rubama dallasa akhraja xadiidahu asxaabu kutub sita can اlwaliid bni kahiir wahuwa almaqzuumiyu alkuufiyu ayb rumiya bira'yi اlkhawaarij ayaa lagu tuhmay ra'yiga khawaarijta lagu tuuray khawaarijtu iyo raafidadu waa kala gedisan yihiin raafidadu shalay waxaan soo sheegnay riwaayo mabaleba laguma agleexdo leanna shiicadu ayagu beentay ayaa asal u ah waa kii ibnu xajar imaamu dahabi uu soo yidhi bal ilkadibu shicaaruhum walnifaaqu dithaaruhum tarjamada abaanu bnu taqlib fii miisaani lictidaalka baynamaa iyagu khawaarijtu waa ku soo arooraan waana ku badan yihiin kutubu sita iyo keyrkoodba nacam lianna iyagu waxay ka tilmaamaan oo yidhaahdaan qofka khaarijiga ah waxau u badnaa waqtiga hore saadiqulahja isaga been ilaahay kuma caabudo laakiin raafidigu beenuu ilaahay ugu dhowaadaa dhinacaas marka laga fiiriyey marka xadiidkana beenaa looga cabsadaa iyaga marka hadday yacni runtoodaas hadday ku darsadaan marka dabdi riwaayadooda waa la aqbalah waana mida uu yidhi imaamu dahabi falanaa sidquhu wacalayhi bidcatuhu mida uu yidhi riwaayat lmubtadicana baab dhan ayay musalaxa ku leedahay wax badanna kutubta musalaxaan uga hadalnay ayb can lwaliid bni kahiir wahuwa almaqzuumiyu alkuufiyu rumya bira'yi lkhawaarij akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita waa arta bukhaari muslim kulli waa ka wariyey ayb lanna laba mafsadaa isku imaanaysa haddii la yidhaha isaga bidcadiisa ha la fiiriyo oo kabti ha lagu sameeyo isaga haddii la yidhaahdo xukunkii xadiidka oo wado yaan la helaynin axaadiidtuna axkaama ku jirto axkaamtana waa loo baahan yahay mafsadadaasaa dhacayso isaga haddii wax laga wariyana de mafsado waa imaanaya xoogaa ninku darajow soo yeelanana marka mafsadadaas ay alla qaatay intii axkaam dhan laga tegi lahaa ahlu xadiidku saasay fiiriyeen ibnu taymiyana saasuu leeyahay masalada riwaayat lmubtadic saasay ku dhisan tahay ayb marka saas darteed waa cilmiguna waa la mid marka cilmigii marka nin bidca ku jirto ayuu ku jiraa nin kale lama haayo isaga unbaa la hayaa waa laga akhrisanaa cilmigii baahi baa loo qabaa ma laga tegayo leanna mafsadada cilmi la-aanta ka xun waxaanayb dadka marka masaladaas marka waxay u baahan tahay waa masale maslaxa iyo mafsado ukhuduucaysa wa ahlu cilmi bay u baahan tahay wiilal yaryar wax ay geli karaan xoogaa maaha ayb ilmo yaryaroo afar risaalo soo fifiiriyey ama un dad un mucaasiriina un ku taxan barnaamij mucaasara un wado oo iska isaga dhisan marka intiqaam iyo ikhtilaaf iyo isaga dhisan dad un khilaafka iska jecel warkooda iyaga dheg ma loo dhigayo isagiina wax baran maayo dadkiina waxbarashadii waa ka celinaan qof sunniya iyo qof mubtadica labadaba yaa wax laga baran inuu leeyahay dadka intay aadayan marka jaahilnimadaa kuu khayr badan u dhahaa marka dambe ilaahay dartiisaa jaahil u tahay jaahilnimo ku baaqi noqon ilaahay dartiisaa jaahil loogu noqona jaahiligu ceeb waayo cilmigana sharaf waayo waxyaabahaas oo kale marka warkooda waa layska dhaafaa can muxamed bni kacbin ayb wa huwa abu xamzata alquradiyu hiqat caalim can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni raafic bni khadiij cubaydullaahi bni cabdillaahina waa la dhahaa cubaydullaahi bni cabdiraxmaanna waa leedaha marka taqriibka cubaydullaahi bnu cabdiraxmaan ugu tarjamay meeshasaas ayb waa ninkaa marka cubaydullaahi bnu cabdiraxmaan bni raafic bni khadiij cubaydullahi bni cabdillaahina waa la dhahaa wa huwa mastuurun akhraja xadiidahu abu daawuud watirmidiy wanasaa-iy mastuur marka maxaa la yidhaha mastuur mastuurku waa majhuululxaal majhuululcadaalahana mastuur waa la dhahaa mararka qaar majhuululxaalna yaa la yidhaahdaa waa ninkii labo iyo ka badan ay ka wariyaan towhiiqna aan helin man rawaa canhu hnaani walam yuwahaq majhuululxaal marka warkaas xoogaa marka majhuululxaalku hadduu dabaqatu taabiciin iyo uu joogo waa iska roonyaha xadiidkiisa istinaas iyo waa iska galan can abi saciidin alkhudriyi qaala qiila yaa rasuula allah waxaa lagu yidhi rasuul allow an atawada'u min bi'ri budaaca ceelka budaaca maka weyse qaadanaa wa hiya bi'run ceel waaye yulqaa fiiha waxaa lagu ridaa dhexdeeda alxiyadu maryaha xaydka iyo laysaga tiro suufka iyo maryaha iyo waxa xaydka laysaga tiro ayaa lagu tuuraa waa lagu tuuraa marka waxaad moodaysaa dadkaa ula qasdo da saxaabadii iyo taabiciintii iyana waxaas ma samaynayaan ceel la isticmaalayo inay mare dhiigle ku tuuraan iyo iyagu waxaas waa ka fog yihiin bacdil marka ayaa duruqda xadiidka ama culimmada qaar baa waxay yidhaahdaan ceelku wuxuu ku yaalla meel god ah marka daadka iyo qashinku meel dheer baa inta daadka ka keeno ayaa ceelkii saas uu usoo gelaa ee saxaabadu ayaga kuma tuuraynin saa ogaaw wa luxuumu lkilaabi eeyaha hilbahooda wanatni iyo wanatnu ayaa lagu tuuraa qurunka faqaala rasuulu llahi sal l salam ina almaaa tahuurun nebigu marka wuxuu yidhi biyuhu waa wax lagu dahaaro qaato wa laa yunajisuhu shay-un waxba ma najaaseeyaan qaala alimaam abu ciisa hada xadiiun xasan marka waa kaa marka bimajmuuci uruq ku xasaniy waqad jawada abu usaamata hada alxadiida waa wanaajiyey falam yarwi waaxidun xadiida abi saciid ma warinin fii biiri budaacata axsana mima rawaa abu usaama ka wanaag badan sida uu abu usaama u wariyey qaala waqad ruwiya hada alxadiidu min gayri wajhin baa lagu wariyey can abi saciid wa fi lbaabi can ibni cabaasin wa caaisha xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya biyuhu inaynan najaasoobaynin ina almaaa almaa waa ismu jinsi alla geliyey cumuumaa laga faa'iidaysanaa cumuumka marka waa maxay biyahaasi ha yaraadaan ha badnaadaan maba najaasoobaya xadiidka daahirkiisu saasoo tusaana ijmaaca culummada wuxuu ku guntanmay ka bacdi hadday isbedelaan laakiin najaaso ku dhacday darteed isku bedelaan bil ijmaac dahuurka waa ka baxayaan dahuurkii markaas way ka baxayaan bil ijmaac marka ijmaacii waxaad ku khasistaa meeshii ahayd ina almaaa dahuurun biyuhu waa mar kasta waa daahir ama ha isbedelaan yayna isbedelin ha yaraadaan ha badnaadaan ha isbedelaan ama yaynan isbedelin horta soo reeb ijmaacaas waxaa ka reebtaa hadday isbedelaan meesh ka saar maxaa cumuumkaas looga baxay ijmaaca shaafici iyo keyrkiis baana ijmaaca sheegay intaas marka hayso baabun minhu aakharu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan minhu oo baabkii hore ka mid ah aakharu oo kale qala xadaanaa hanaadun huwa bnu sariy qala xadaanaa cabdatu can muxamed bni isxaaqa can muxamed bni jacfar bni zubayr can cubayd illahi bni cabdillahi bni cumara can ibni cumar qaala samictu rasuula allahi sal l slama nabigaan maqlay wahuwa yus'alu isagoo la weydiinayo can ilmaai biyaha yakuunu fi lfalaati meel bannaan ahaanayaan min alardi oo dhulka ka mida iyo wamaa yanuubuhu waxa isu dhaafdhaafayo oo min asibaaci dugaaga wadawaabiya xoolaha ah biyihii waxaa kusoo darinayo imaanayo xoolo ha cabayaan waxaa laga yaa inay ku kaadshaan yaa laga yaabaa qaala waxa uu yidhi ida kaana almaau qullatayni biyuhu hadday qullatayn yihiin lam yaxmil ilkhabatha nijaasadu ma xambaaraan nijaasada ma xambaarayaan yacni waa iska tuurayaan waa nijaasada waa ka adag yihiin qaala moxamed bnu isxaaq alqullatu hiya aljiraaru waa ashuumada waaweyn waalqullatu alatii yustaqaa fiiha waa haamaha lagu dhaansado wa huwa xadiidkan marka sida uu tilmaamayo qullitayn wixii gaaro inaynan najaasoobaynin qowlu shaaficiyi wa axmeda wa isxaaq qaaluu waxay yidhaahdeen ida kaana almaau qullatayni biyuu hadday qullatayn yihiin lam yunajishu shay-un waxba ma najaasaynayo shay najaasayn karaa maleh maa lam yatahayar hadduunan doorsoomin riixuhu ow dacmuhu urtiisa ama dhadhankiisa wa qaaluu waxay yidhaahdeen yakuunu naxwan min khamsi qirab qullitaynkuna shan qirab shan qarbad oo qirabu yani qilaali hajarna ah marka hajar qilaali hajar shaafici wuxuu leeya wax la yaqaanay ahaayeen waagaas waana haamo waaweyn dabcan aduu marka taqriiban fuusto meelahaas dhiman wa qaaluu waxay yidhaahdeen yakuunu naxwan min kams min khamsi qirab marka imaam maalik asaga wuxuu ku dhaqmay cumuumka xadiidkii hore xadiidkan fiiri marka ina almaaa dahuurun laa yunajisuhu shayun iyo idaa balaga almaau qullatayn lam yaxmil ilkhabat waa laysku fasira dariiqada shaafici waxay tahay ina almaaa cumuumka ku jiro almaa waxaa lagu khasisayaa buu leeyahay idaa balaga almaau qulataynidaas biyuhu hadday qullatayn ay gaaraan biyaha la sheegaayo oo aan najaasoobaynin waa qullatayn kuwa gaaro wuxuu leeyahay cumuumkan kan ku fasir qullataynkan xadiidu lqulatayn laftiisa waxaa la yidhi haddii biyuhu qulatayn gaaraan maba najaasoobaan mafhuumka laga fahmaayo waa maxay yacni mafhuumka laga fahmaayo qulatayn haddaynan gaarin inay najaasoobayaan waa kii kan hore lagu khasisay wa isaga laftiisa marka waxaa ku jirto biyuhu hadday qulatayn gaaraan ma najaasoobaan ama ha isbedelaan tagayur ha dhaco ama yownan dhicin baad moodaysaa ijmaacii tagayurkiisa ku khaasis isaga laftiisa ayb marka mid walbaa manduuqa kan mafhuumka kanaa lagu khasisaa midkan manduuqiisana kan kale mafhuumkiisaa lagu khasisaa lianna ina almaaa dahuurun laa yunajisuhu shayun bacdi duruq waxaa ku jirta ilaa maa yacni wixii loonka iyo midabkaiyo ka bedela maahani laysu khasisaya marka mid kasta yani umuumun min cumuum baa ku jiray khusuus kan cumuumkiisa kaas khusuuskiisa saar kaas cumuumka ku jirana khusuuska kan ku jira saar si halkaasay marka ku miaaliyaan maalikiyada iyagu saasay qabaan imaam maalik biyaha yaraadaan ha badnaadaan waxma kala saarayn uu leeyahay taqayur unbaa la fiirinaa bis shaaficiyada iyo imaamu shaafici imaam axmed ibnu xambalna biyuhu taxdiiday u sameeyeenoo qullitayn hadday gaaraan taqayuraan u fiirinaynaa hadday qullitayn ka yar yihiinse najaas hadday ku dhacdo bimujaradi almulaaqaat waa u najaasoobayaan waa sida shaafici iyo axmed qabaan abuu xaniifa isaga biyaha waa kala saara inay yar yihiin inay badan yihiin laakiin yar iyo badnaan maxaa isaga u ah qiyaas waxaa u ah wuxuu leeyahay biyuhu haddii daraftan haddaad fariisato timaado qori aad qaadato daraftan sidaas ku dhahdo haddii ay xagga kale ka dhaqdhaqaaqaan waa yaryihiin haddaynan ka dhaqdhaqaaqinna waa biyo badanuu leeyahay isaga marka badnaanta iyo yaraanta waa la qabaa maalik iyo shaafici iyo axmed laakiin wuxuu ku khilaafay xadka badnaanta iyo yaraanta isagoo xadka badnaanta wuxuu ka dhigay w haddii dhinac laga dhaqdhaqaajiyo xagga kale aynan gaaraynin dhaqdhaqaaqu shaafici iyo axmedna waxay ka yiraahdeen maya quliteen waay taxdiid quliteenkaana fiican in lagu xadido leanna xadiidka kusoo arooray sax ah saxeexan ibnu cabdilbar iyo ibnulqayim iyo waxay aad ayaga xadiidkan quliteenka waaba daciif ay dhahayaan laakiin daciif maaha waayahay hada akhiruh wallah aclam wsala allah wslm cla nabiyina mxamed